Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland Marwe Cadar Cabdulaahi Ismaaciil ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka daahfurtay tababar iyo wacyigelin ku saabsan axdiga xuquuqda dadka naafada ah kaas oo ay markaasi ka qayb galeen daneeyayaasha kala duwan ee xuquuqda dadka qaba baahiyaha gaarka ah waxaana furitaanka markaasi tababarka goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha caafimaadka waxbarashada amniga iyo arrimaha gudaha Marwe Cadar Cabdulaahi Ismaaciil wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland oo furitaanka tababarka ka hadasha ayaa sharaxday waxa uu ku saabsan yahay tababarka misbinaarkeenna wuxuu ku saabsan yahay oon halkan ka daahfuraynaa qorshaha dadka baahiyaha gaarka ah qabo sida ay uga qayb qaadan lahaayeen shaqooyinka kala duwan ee dowladda maanta halkan waxaa fadhiya waxaa weeye dhammaan wasaaradaha aan wada shaqaynta leenahay sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda amniga wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxay ahayday guddiyada kala duwan ee ka jira maxay ahayday ee jubbaland waxaa kaloo fadhiya booliiskii oon asagana si dhow u wada shaqayna iyo bulshada rayidka barnaamijkan maanta aan wasaaraddu ay qabanaysa sidii loo dardargelin lahaa shaqooyin dadka baahiyaha gaarka ah qabo waxaan rabnaa wasaarad walba oo ka mid ah wasaaradaha jubbaland in ay aragto maanta waxaa laisugu kinkeenay in wasaaraduhu ay u yeeraan dadka baahiyaha gaarka ah qabo cid alle ciddii shaqo qaban karta oo dadkaas ah in wasaaradaha lagu meeleeyo qofka fiyow oo lugaha qaba keliya wasaaradaha inaysan shaqaalaynin oo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay u yeeraan oo la shaqaalaysiiyo waxbarashadoo kaleeta in la fiiriyo dadka waxbaran kara oo baahiyaha gaarka ah qaba in fursadoodana la hormariyo oo aanan dib loo dhigin mashruucan maanta socda oon dhowrkan beri aan isla joogi doonno wuxuu ku saabsanaan doonaa arrintaas in arrintaas in ay arrintaas aad qayb ka noqotaan oo aad maxay ahayde la wada ogaado oo waxaa la rabaa haddii ala yidhaahdo aan la diiwaangeliyo dadka shaqayn kara oo dadka naafada ah si loogu meeleeyo wasaaradaha voluntary ay ku joogayaan qofka fiyo wuxuu ku jooga ay ku joogayaan ma doonayna wixii hadda ka dambeeya in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee baahidooda guryahooda la joogaan inaan guryaha ka soo saarno oo wixii ay qabsan karaan ay qabsadaan ninka lugaha ka ah naafada oo qalinkana ku shaqayn kara maskaxdiisana fiyowdaha waa inuu shaqo helaa midka maxay ahayday dhagahala oo wax arki kara waa inuu shaqeeya midka indhahala oo wax maqli kara waa inuu shaqeeya arrintaasaan u fadhinaa meesha wasaaradihii kala duwanaa oo dadkaasi ay xaqa u lahaayeenna maanta waan wada dhannahay waxaan rabaa haddii ala yidhaahdo inaan isu naxariisanno oo ilaahay subxaana wa tacaala adiga laguma waayin inaad maaragtay aada lugo iyo gacmo iyo indho iyo fiyoobaan yeelatay laakiin camal tus waaye inteenna kale inaan u naxariisano dadka naafada aniga waxaan dhisay ururka naafada jubbaland ayagoo marka hore ururo ururo ahaa maanta hal urur waaye ururka naafada jubbaland